doorashadan oo ka dhacday magaalada garowe ayaa lagu dooranayay hogaanka ururka dhakhaatiirta puntland iyadoona ahayd shirweynihii shanaad ee ururka dhakhaatiirta dowlad goboleedka puntland iyadoona doorashada ka hor ay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagnaa qabashada gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xitaa xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta puntland ee puntland medical association ay khudbado ka soo jeediyeen goobta
maalintaan bilaabaynay b m a inaanaan buuxin jirin saddexda saf oo u horeeya halka kana maantana yani kuraasida loogu talagalay haddii inte ku filaan weyday maanta lagu soo daray kuwo kaleetoo kasii dambeeya b m a samayskeedu wuxuu noo bilowday labadii kun iyo koob iyo tobankii dhammaadkeedii wuxuuna si fiican u horgeli doonaa labaiyo tobankii wuxuuna ugu bilowday annagoo saddex qof ah oo hadda aan u jeedo saddexda qof aan ahayn hal qof inay igala joogto doctorayse xabiiba baa weliba iyada iyo doctorayse idil baa ii yimid waxay yidhahdeen gacan nagu siiso samayska puntland baan doonaynaa bahalkaas waxaana bal waa tahay horta kii garoowe ee maanugaal ma samaysan yahay markaasa layihi maya ismaba naqaan intayda meesha maala joogta hadde buun baan yeerinayo waxaan samaynay nugaal medical association markii aan tii samaynay baanu boosaaso iyo gaalkacyo labadaba u kala qayladhaan dirsannay si iyaguna loogu yimaadaan maxaa dhacay boosaaso iyo gaalkacyo labadaba waxaa jiray bari medical association iyo mudug medical association
genaraal assembaniga iyo boodhka iyo bulshada loo shaqaynayo ilaa waxaan annagana nagu wada shaqaynaa bulsho waxaanu qof walba maalin walba wuxuu la kulmaa bulshadii waxaa la rabaa bulshadiina inay siday tahay loogu shaqeeyo maxaa la dhahaa guddigiina ay shaqadoodii iyo activitygoodii aanay istaagin waxaan tala ahaan marka kusoo jeedinayaa maadaama maantay aanay guddigii la doortay aanan ahayn dadka xil wareejinaya waxaa muhiim ah guddiga qabanqaabada ee qabanqaabiyey shirkan inay sameeyaan financial report oo ay ku wareejiyaan general gudoomiyaha aan dooran doono waayo fiigaas kaarkaa haddaan aniga la baxbaxshay waxaa igu waajiba bisha dambe laakiin qof kaarkaa haysta ee aan lacag bixin waxaa laga rabaa inuu lacagti bixiyo doorashadan ayaa waxaa gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta dowlad goboleedka puntland ku guuleystay cabdirasaaq caartan kalmayoon halka oo gudoomiye ku-xigeenna ay u doorteen maxamed cabdiqaadir xaaji xogayaha ururkan waxaa guud ee dhakhaatiirta puntland noqday doctor ismaaciil maxamuud xirse